wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabeelle ayaa soo qaban qaabaysay kulan ciyaareed looga gol lahaa isdhexgalka bulshada waxaana lagu qabtay magaalada jowhar kulan ciyaareedka ayaa waxaa kasoo qeybgalay bahda ciyaaraha dhallinyarada jecel ciyaaraha iyo madaxda olombikada maamulka shabeellaha dhexe gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada jowhar cabdulaahi sey iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta maamulka hirshabeelle yuusuf xamud ayaa si wadajira uga waramaya ujeedka loo qabtay ciyaaraha isdhexgalka bulshada garoonkii kubadda cagta shoongale stadium maanta waxaan rajaynayaa waxaa nasiib u yeeshay maanta xafladdan tan ah laba koox oo ka kala socdo xaafadda kolmis iyo hanti wadaag waxaana lagu kala magacaabaa labadaas koox ceymis iyo ceymis iyo waxaa lagu magacaabaa booli jaziira maanta waxaan xaflad soo dhoweyn u qabanay wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyada iyo isboortiga hirshabeelle saaxiibkan ilyaas masal mar ilyaas wasiir ku-xigeen kusoo dhawow caasimadda hirshabeelle degmada jowhar degmada waa degmadaadii saa kuu muuqato dhallinyada waxay u baahan yihiin horumar isboorti garoonkaa waa garoonkii weynaa ee magaalada jowhar ay ku dheeli jireen cayaarihii gobollada kooxdii isnahay marka waxaan rajaynaynaa insha allah in aan dardargelino si lagu dhisi lahay marka marti kamaa laakiin waxaan u malaynaa in taytalka aad igu soo dhoweyseen waa mahadsantihiin waxaa waaye waa arkay qaabka ciyaarta ay u socotay si fiican aa ii soo dhoweyseen mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahad celinaa soo dhoweyntihiin qiimaha badan annagoo ka jawaabi doona baahiyaha dhallinyarada ee haysataa dowlad goboleedka hirshabeelle khaasatan bahda isboortiska waxaa layidhi hal galaan gadatay candha kaama qarsanaa layidhi candha kaama qarsanin waxaa waaye maanta inaa ciyaartaan waxay ka dhigan tahay garoonka siduu u yaalla xitaa inay tusteen marka insha allah soo guddoomiyaha sheegana waxaa waaye waa ka jawaabi doonnaa hadduu alla idmo annagoo fulinayna amarka madaxweynaha ciyaarahan ayaa kaalin ka qaadan doona isdhexgalka bulshada taasoo kaalin ka qaadan doonta in bulshada ay nabad ku wada noolaadaan